Tababarkani oo ahaa mid lagu baranayay nidaamka maaraynta hantida dugsiyada ayaa magaalada Burco waxaa loogu qabtay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo guddiyada waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Waxbarashada Somalilan iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka hawlgala deegaanada Somalilan, waxaana daahfurka tababarka goobjoogta ahaa Wasiirka Wasaaradda, madaxa hay'adaha Bahda Waxbarashada Degmada, mas'uuliyiin iyo qaybaha kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka. Ugu horeyn, isku-duwaha Wasaaradda Waxbarashada Somalilan ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay ujeedka tababarka.
kharshayaadka dugsiga iyo sida loo ururiyo ee, kharshayaadkuna ama dhaqaaluhuna ee, guud ahaan waa laba dariiqun waxaa kale detailska ah ee marka laga tago waa dariiqu kugu soo galay iyo dariiqu kaaga baxay haddaad xisaabta aqoonin iyo haddaad dhigato iyo haddaanad dhiganba xisaab kasta dariiqna way kugu soo gelaysaa dariiqna way kaaga baxaysaa ama dowlad ha kaa soo gasho ama shacab ha kaa soo gasho ama dugsiga ha ka soo gasho iskuulkaa labadaa dariiq ee midna ay ku soo gelayso midna ay kaga baxayso baa la doonayaa si waadaxa oo miiskaasoo caddaana in raadadka ay ka tagayso ay caddaan noqdaan raadadka ay kugu soo gashayna waa inay caddaan noqdaan raadadka ay ka bax markay kaa baxdayna raad cad waa inay ka tagtaa waa intaas mas-uuliyadda lagaa doonaya waxa weye labadaa raadun inaad ilaaliso tay kugu soo gashayna inay raad cad kaga tagtaa yaa halkay kaa soo gashay sidee bay kugu soo gashay markay kaa baxaysana inay raad cad kaaga tagtaa maxaad ku bixisay kharshayaadkaad ku bixisay iyo waxyaaba kale raadad cad oo ha dhowto Dhanka kale, qaar ka mid ah xubnihii kala duwanaa ee ka qayb galay tababarkan ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ay leedahay maaraynta hantida dugsiyada.
allahu tacaala kolley ujeeddada aynu iskugu nimi tababarkan socon doona maanta iyo berrito waxaa weeye in maamulayaasha dugsiyada iyo guddiyada waxbarashada ee heer dugsi la baro nidaamka habmaamulka dhaqaalaha dugsiga iyo diyaarinta qorshaha horumarinta dugsiga taasoo een, inaga caawin doonta inaynu si hufan oo wanaagsan u maamulno dhaqaalaha dugsiyada soo gala waxaa kaloo aynu ku baran doonnaa muddada labada cisho oo ujeeddada guud ku jira in habraaca lagu maamulayo dhaqaalahaas ee ay diyaarisay wasaaradda waxbarashadu ee la yidhaahdo school capitation grant guideline aynu ku baranno insha allahu tacaala marka halkan aynu ka qorshaynay labada maalmood ee soo socda maanta iyo berri oo ayba furkiisa maanta aan samaynana haddii ilaahay yidhaahdo ujeeddada ugu weyn ee lagu qabanayaa waxaa weeye in nidaamka maamulka dhaqaalaha dugsiga wax ka mida laga xuso iyadoo laga soo bilaabayo qorshaynta helidda dakhliga dugsiga dhaqaale dugsi xaggee laga helaa wasaaradda waxbarashada dowladaha hoose qaybaha bulshada hay-adaha madaxa bannaan ururada maxalliga ah waxalla waxaynu dhaqaale ka heli karanno